maleeshiyaadka loogu yeero finnaas ee taabacsan dowladda xabashida itoobiya ayaa dil iyo dhaawac ka geystay degmada dekasuuf ee gobolka liibaan oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya ciidankan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xarumaha ganacsiga ee ku yaala degmada iyagoona gaadiid ay wateen ku rartay hantidii ay lahaayeen dadka rayidka intaasi kadib waxaa dhacay dibadbax ay dhigeen dadka deegaanka oo ay kaga soo horjeedaan weerarka ay ciidanka xabashidu soo qaadeen taasoo sababtay inay rasaas ku furaan dadka rayidka waxaana rasaastaasi ay rideen maleeshiyada ku geeriyooday hooyo iyo afar carruur ah oo ay haysatay iyagoo sidoo kale dhaawacay saddex ruux kuwaasoo iminka xaaladooda lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka ciidankan ayaa ah kuwa caadiyeystay dilalka iyo dhacab bareerka ay u geysanayaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya